Maamulka madarasada Abuubakar Sadiq ee magaalada Kismaayo ayaa bilaabay aruurinta kitaabada Qur'aanka Kariimka, iyagoo ku aruurinaya xaafado, gaar ahaan goobo ganacsiyada, meelo la baradabo Qur'aanka Kariimka, iyo goobo kaleeda. Maamulaha madarasada Abuubakar Sadiq ee magaalada Kismaayo, Cabdulaahi Mahdi Cabdi, oo ka mid ah mas'uuliyiinta istaagay aruuriyowga kitaabka iyo weliba Sheekh Bashiir, ayaa bulshada magaalada Kismaayo ku eedeeyay in bulshada u yeeshaan kitaabadan xaruntan la sameeyay.
baahiyada aan u aas-aasnay waxay tahay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala dayacan markaan aragnay meel weliba ku dayacan hadday ahleed masaajidii madaaristii guryihii goobayaashii ganacsiga meel weliba in loor lagu rido siday arkaysaanba loorashan hadda meesha yaalla waxaan kasoo qaadnay xaafadaha madaaristii yaan kasoo qaadnay loorashiiba in lagu guray iyo meel hoos la dhiga waxaa la dul saaraya alaabtii alwaaxyadii iyo qashamadii kale la dul saaraya ilahayna wuxuu leeyahy waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa lquluub annagoo ah markasul furqaan waxaan u istaagnay inaan insha allahu tacala kitaabkaas ilahay kor u qaadno ilahay baa kor u qaaday annagana waa inaan kor u qaadnaa toddobadii bishan labaad ayaan waxaan bilownay dhagax dhigii ugu horeeyey ee gurigii loo dhisayay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala meeshuu marayana waad aragtaan maantadan hadda idinla hadleen wuxuu marayaa salaaxmadaas arkaysaan fundiyaasha maanta ay salaxayaan ayuu marayaa halkaas waxaa soo gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah sida u qiimeeyo iyo ilaahay u qiimeynhayaa ruuxa jeclaadaa ilaahay buu jeclaaday ruuxa karaameeyaa ilaahay buu karaameeyey ruuxa sharifa ilaahay buu sharifay allana wuxuu leeyahay waxaa tidhahaa qul in kuntum tuxibuuna allah allah haddaad jeceshihiin fatabicuunii isoo raaca ilaahay baa idin jeclaanhayaa jacaylka ilaahayna muxuu yahay markii lasoo dabdiyo lasoo koobo min kuli maa yuxibuhu llahu wayardaa wax kasta uu jecel yahay raallina uu ka yahay alla wuxuu jecel yahay kitaabkiisa qur-aanka dadka karaameeya yuu jecel yahay waxaan arkaynaa maanta waaan u caqliyey waxaan u caqliyey qur-aanka oo gal la sudho meel korana la saaro allaahuma waktigii noocaa la samayn jiray hawadu way dararsaneed dhulkuna wuu dararsanaa roobku muna kala go-aynin allahuma maanta waxaa yaraaday waxaa yaraaday xurmadii qur-aanka loo qabaa yaraatay allahuma ruuxa waxaan u caqliyey culimada xufaada ah oo meel gooniya lagu karaameeyo oo dadka laga sooco culimada maanta markay ilaahay tugto aroortii roobka uu da-hayo jasadka ma ahayna waxaa maaragtay la karaameynhayo kalaamka ilaahay ay ammaanada ay xambaarsan yihiin maanta waxaa weeye waxaa yaraatay ixtiraamkii qur-aanka kariimka ah yaa yaraatay